waa nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqiidada toddobaadka oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaynaa muddaynta la muddeeyey doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabta qaranka somalilan taas oo loo muddeeyey inay qabsoonto saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sannadkan laba kun afariyo labaatan toddobaadkan guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa soo saaray qoraal ay madaxweynaha somalilan u gudbiyeen islamarkaana kaga codsadeen in uu muddeeyo doorashooyinka isku sidkan ee soo socda kadib markii ay sheegeen in ay qabanayaan oo ay ku qaban karaan doorashada isku sidkan saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sannadkan laba kun afar iyo labaatan waxaa axaddii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha somalilan uu wareegto ku cayimay ama ku muddeeyey doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka intaa kadibna waxaa isniintii aynu ka soo gudubnay guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen liiska kama dambaysta ah ee codbixiyayaasha doorashooyinka somalilan u diiwaan gashan taas oo tiradooda guud ay dhan tahay hal milyan laba boqol toddoba-iyo labaatan kun iyo siddeed iyo afartan codbixiye haddaba dhacdooyinkaasi isdaba socday waxaa si weyn u soo dhoweeyey saddexda cusbi qaran ee somalilan geesta kale lix urur siyaasadeed ayaa munaasabadaasi ka soo qayb galay oo iyagana lagu wareejiyey liiska kama dambaysta ah ee codbixiyayaasha oo ay guddiga doorashooyinku ay ku wareejiyeen sida ay ugu wareejiyeen saddexda xusbi qaran oo kale waxaase jiray ururo iyagu aan ka soo qayb gelin munaasabadaasi haddaba barnaamijka waxaa dhegaystayaal igala qaybgelaya oo marti iigu ah cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami waa waaye arag ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo dimuquraadiyadda ee geeska afrika waxaa kale oo barnaamijka marti iigu ah garyaqaan maxamed muuse waa sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa sidoo kale barnaamijka waxaa igu martiya sakariye muuse gadhle waa dhaqaalayahan jaamacadaha somalilan ka dhiga cilmiga dhaqaalaha iyo ugu dambayn barasare axmed muuse oo ka tirsan jaamacadda hargeysa aad baad ugu mahadsantiin wakhtigiina barnaamijka su-aashaynu ku bilaabayno waxay tahay in aynu dib u milicsano ama dadka waxyaro xasuusino ka mid a dariiqii loo soo maray heshiiskan ama gebagabadii in la muddeeyo doorashada marka aan ugu horreysiiyo cabdiraxmaan cadami haddii aad wax yar dib u milicsatid dariiqa lasoo maray sanadii ugu dambeeyey arrimaha dib u dhaca doorashooyinka
marka hore way jirtay in muddo ah inaan doorasho la qaban madaxtooyo muddo laba sanadooda oo la kordhiyay duruufo awgood marka muran iyo waxoogaa buuqa iyo way keentay dib u dhacaasi sideedbana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo siijiidka way leedahay intaaba waxaa keenayay uun keenay waxuma dadku jeclaa ama muxaafis ha noqdo ama mucaaris ha noqdo ama dadweynahaba ha noqdee broseskii dimuqraadiyadda somalilan ku socotay inaanay hakadgelin unbuu ahaa muranku inta badan
waagaad waad mahadsantahay cadami sakariye haddii aad isha dhaqaalaha ku eegtid maxay saameyn ku yeesheen arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga muranadii siyaasiga ahaayee waad mahadsantahay walaalo waanaan ku dhaway barnaamijka muranka siyaasiga ah waxyaabihii laga dhexlay marka laga yimaado xiisadihii gacanka ka jiray iyo gubashadii suuqa waheen iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkukusoo iyo dunidaba soo waajahay waqtiyadii u dambeeyey ee muranka siyaasiga inta badan waxyaabo badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho oo weliba xagga dhaqan dhaqaale maalgashiga waxaa ugu horeeya ka mid a tusaale ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dabadda oo yaraaday iyo socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday dhoofkii iyo soo dejinta oy saameyn ku yeelatay iibsiga hantida maguurtada sida dhulka iyo waxyaabahaas oo iyadoona markaasi saameyn ay ku yeelatay iyo in dowladdu lacaga badan geliso dhanka amniga taasoo iyaduna hore u dhigtay in horumarkii laga jeesto oo horumarkii dib u haysay waxyaabaha kale xasilooni darada siyaasadeed laga dhexlay waxaa ka mid ah in hay-ado walba qorshaheedii uu isbedelay oo badanaa qorshayaashii gaarka ah sida arrimaha dhanka bulshada dhanka hay-adaha dhaqaalaha dowladda inta badan way isbedelaan oo murankaas siyaasiga wuxuu saameyn ku yeeshaa markaasi waqtiyada dhow marka dhaqaalaha laga hadlayo qorshihii guud ee dhaqaalaha u socday si mid gaara iyo mid guud intaba
watay maxamed muuse haddaad isla su-aashaasi wax ka tidhaahdid bal hadda aad dadka ila xasuusid dariiqii loo soo maray iyo hubantilaantii doorashooyinka ama murankii siyaasiga ahaa maxaad ka odhan layd qodar waa saba aad sheegtay muddooyinkii u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd humantilaan xagga qabsoomidda doorashooyinka ah xidhaadu xoogan baa ka dhexeeya tusaale ahaan haddaad eegto xiliyada ay jiraan muranka siyaasadeed aad bay hoos u dhacaan suuqyadu tusaale ahaan maalgashadayaashii oo kale oo iyagu ka taxadiraya inay maalgashadaan meel qallaasa siyaasadeedu ka jiro oo wax walba ka iman karaan markaa dadku waxay aada u fahmeen iminka in siyaasaddu ay saameyn xoogan ku leedahay dhaqaalaha dalka laga soo bilaabo markii xeerarkii quseeyey doorashadan ee xeer number ninety one iyo fourteen baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxeexay waxaa ugu dambeyn lasoo gaadhay in commissionka doorashooyinka qaranku uu cayimo maalinta doorashadu dhacayso taasoo suujeyntaas u gudbiyey madaxweynaha madaxweynuhuna uu dikreeto kusoo saaray afar labaatan saacadood gudahood taasoo u eeg in dmka uu dalku u jihaystay doorasho saamileyduna inta ugu baahdan inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo inkastoo weli cabashooyin ay jiraan aan fila iyagana insha allahu tacaala la xaliyo
watay axmed muuse waxaad tahay macalin jaamacadda hargeysa ka tirsan bal hadda maxaa saameyn nolosha ay ku lahayd muranadii siyaasiga ahaa ee sanadii u dambeeyey somalilan dhinaca doorashada ee saamileedu ku mur
khadarow waxaan odhan karaa muddo dheer ayaynu khilaaf doorasho kusoo jirnay muddo iminka ilaa laba sano iyo dheeraada sidayn wada ognahay doorashadaasi dalkeena waxay gelisay dhibaato weyn oo dhinacyo badan oo ma garanaysa ay haday tahay khilaafaad xagga bulshada dhexdeeda siyaasiyiinta taasoo inagu dhoweysay in aynu waddanka aan mararka qaarkood anigu isiriba malaha halkan waa halka somalilan khilaafkeeda ka bilaamayey haddana alxamdulilah ilaahay baa maaragtay si fiican bay u dhammaatay marxalado badan bay sooba somalilan mar kasta oo loo boqdo oo marka ay somalilan guusha u dhowdahay xilliyadaas hore aynu soo marnay xilliyo ay cadowga somalilan ay maaragtay ay ku farxeen laakiinse sidii ay noqon sidii ay rabeen ay noqon weyday waxaan doonayaa markaan inaynu u gudubno toddobaadkan imika aynu kasoo gudubnay sabtidii waxaa lagu dhawaaqay oo guddiga doorashooyinka ee somalilan ay soo saareen warqad qoraala taas oo ay madaxweynaha somalilan u gudbiyeen isla markaana ay sheegeen in ay doorashadii qabanayaan saddex iyo tobanka bisha novembar sanadkan laba kun afariyo labaatan sidaa darteed madaxweynaha ay kaga codsadeen inuu wareegto ku soo saaro muddeynta doorashada arrintaasi waxaa yaro ku xigtay in madaxweynena isla afar saacadood gudahood kaga jawaabo oo ku mudeeyo doorashada isagoo ku raacay soo jeedintii guddiga doorashooyinka ee somalilan sidoo kale isla isniintii haddana mar kale dhacdo weyn oo arrimaha doorashooyinka la xidhiidha waxay ahayd in tiradii ugu badnayd isu diiwaan gelisay inay doorasho ka qayb galaan in guddiga doorashooyinka ee somalilan ay soo bandhigeen oo hal milyan iyo laba boqol iyo toddobiyo labaatan kun oo muwaadin ama codbixiye marka dhacdooyinkaasi hal mar baad moodaa inay soo jeediyeen dad badan indhahooda maxaad ku tilmaami lahayd aan ugu horreysiiyo maxamed muuse
qodar waa saba aad sheegtay laga soo bilaabo markii xeerarkii quseeyey doorashadan ee xeer number ninety one iyo fourteen baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxeexay waxaa ugu dambeyn lasoo gaadhay in commissionka doorashooyinka qaranku uu cayimo maalinta doorashadu dhacayso taasoo suujeyntaas u gudbiyey madaxweynaha madaxweynuhuna uu dikreeto kusoo saaray afar labaatan saacadood gudahood taasoo u eeg in dmka uu dalku u jihaystay doorasho saamileyduna inta ugu baahdan inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo inkastoo weli cabashooyin ay jiraan aan fila iyagana insha allahu tacaala la xaliyo
watay maxamed waad mahadsan tahay cabdiraxmaan cadami isla su-aashaasi arrimaha toddobaadkan dhacay maxay uga dhigan yihiin somalilan ee la xidhiidha muddeynta doorashooyinku
runtii commissionka doorashooyinku muddo waxay sugayeen in maaragtay qolooyinka daneeya siyaasadda daneeyaasha siyaasadda ama dadka khusayso inay siyaasiyan ku heshiiyaan sidii u yaraado saxmadda iyo buuqa iyo muranka badani si u yaraado mudday sugayeen bulshada iyo xukuumadda iyo xusbiyada mucaaridkuba ugu dambeyn waxay isku raaceen doorashadii in la qabto sanadka dhammaantiisa bisha novembar marka dimuqraadiyaddii somalilan war baa ku faani jirtay nolol maalmoodkooda ka mid noqotay soddonkii sane u dambeeyey ayuunbay ahaa wiigani u ahaa uun guul iyo waddadii dimuqraadiyadda inaan mar laba laga weexanay sidii loo socday
watay cadami aad iyo aad baad mahadsan tahay aan siiyo markaa axmed muuse bal haddaad isla su-aashaasi aan muxuu ahaye weydiiyey ragaa ka hore waxay tahay ma maxay uga dhigantay somaliland heshiiskan doorasho ee hadda la gaadhay
saad sheegtay toddobaadkan waxaa dhacday arrimo weyn oo maaragtay isbedel siyaasadeed keentay oo waxaa lagu heshiiyey doorashadii xilliga la qabanayo doorashadaad arrintaas waxay keentay in ay keento isbedel dhanka siyaasadda dhaqaalaha in bulshadii maaragtay len stakeholderski siyaasadda o dhan waxaa ku jira shaki iyo kala shaki baa lagu jiray taas waxay keentay markaas in dhammaan dhinacyadii siyaasadda dane daneeyayaasha siyaasadda o dhani in ay maaragtay isbedel iyo moralkii u isbedelay taasi markaa waxaan filayaa inay somaliland maaragtay horumarkeedii iyo bulshadeedii midaysnayd ay dhan u sii wada socon doonto oo maanta lafteeda waxaa jira xisi ururada qaar ka mid a oon weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka wax laga bedelo iyo magaranaysaa sida loo soo baxayo taasna waxaan rajeynayaa in taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto waxaa kaloo aan hadda dareemaynaa ayaamaha la saxeexay heshiiska doorashooyinka in suuqyadii ay furfurmeen oo maaragtay tutaba wax kala iibsigii hadday tahay dhulkii hadday tahay ay xarakaadkii bilaameen waayo siyaasaddu waxay aabbow tahay nolosha iyo maaragtay deganaanshaha iyo dhaqaalaha dalka marka haddii khalkhal siyaasadeed ama doorashadoo kale laga boqo taas waxay keentaa in maaragtay dadku ay dadku wax iibsanaya ay ka hakadaan oo maaragtay kala shaki oo haddaad waxaaga waxaa aada geliso bilaa dhabaata timaada taasna alxamdulilah maanta waxaad arkaysaa in suuqyadii ay furfurnaan iyo wax kala iibsi ay socdaan oo totoba bilaameen marka ilahay waxaan ka rajeynaynaa in halkaas ay maaragtay ay wax ay maarata somaliland horumarkeedu halkaa kasii socdo watay sakariya musagarle kusoo dhawow bal haddaad adiga laftigaaga adoo dhinacii dhaqaalahana eegaya maxay uga dhigan tahay arrintani dadka somaliland maadaama la muddeeyey doorashadii
somaliland waxay uga dhigan tahay markay noqoto arrinka maalintii dhaweyd lasoo saaray ee murankii doorashooyinka lasoo afjaray inta badan faa'iidooyin badan ayay somaliland ugu jiraa oo waxaa imanaya markaasi xasilooni dhaqaale deganaanshiyo siyaasadeed deganaanshiyo maaliyadeed oo inta badan horumarka waxyaabaha muhiimka waxa weeye mar walba in la helo xasilooni siyaasadeed horumar siyaasadeed baa imanaya dhanka diblomaasiyadda isku hayntii bulshada ayaa iyaduna xooqinaanaysa dhanka kale markaad eegto waxaa dib u bilaabmaya diblomaasiyaddii xidhiidhada caalamiga ahaa kuwaasaa markaasi somaliland waxyaabahaas ay uga dhigantay somaliland markay noqoto in xal laga gaaro markaasi murankii doorashooyinka jiray wahagaag su-aal kale ayaan doonayaa inaan aan ku bilaabo su-aashan maxamed muuse waxaa jirta in tiradii ugu badnayd liiska codbixiyaasha ee kama dambaysta ee guddiga doorashooyinka soo saareen tiro ka badan hal milyan oo codbixiye inay isu diiwaan geliyeen maxay uga dhigan tahay somaliland tiradani a waxay ku dhigantay somalilan hore mar aada xagga dimuqraadiyadda ama inay dadku dee doorashadii ay doonayaan inay wax doortaan tirada dadka somalilan haddii loo eego tiradan qadar oo la diiwaan geliyey intan aad bay uga badan tahay se waxaad moodaa inuu koro kacaad weynu jiro oo tusaale ahaan kii u dambeysay oo kale in tiro shan boqol oo kun oo codbixiyo ku dhow ay ka badan tahay waa arrin dhiirigelin leh haddii imika ay kusoo dhawaan lahayd qadar oo muddo dheer ka hor sanadii waxoogaa ka hor baa diiwaangelintii la sameeyey u dambeysay haddii iminka diiwaangelin kale macal waqti loo heli lahaa waxaan filaya inay inta ka badan lahayd oo ay dadku iminka garteen in cidda go-aanka iskale inay iyaga yihiin halkana lagu kala baxayo fartoodana lagu kala baxayo fartoodana ay wax ku dooranayaan oo dalka maamulkiisii kusoo saarayaan marka baraarug aada weyn baana jira somaliland waxay uga dhigan tahay horumar xagga dimuqraadiyadda oo lagu bogaadin karo watan sakariye muuse haddaan isla su-aashaasi ku weydiiyo tiradii ugu badnayd ee codbixiyaal ee isu diiwaan geliyay inay doorasho u codeeyaan ama ka qayb galayaan ayaa guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen marka maxay uga dhigan tahay somaliland tiradani maxaa macne ku jira su-aasha markay noqoto dhanka tirada korarhka dadka isdiiwaangeliyey waxyaabo badan bay muujinaysaa waktigan oo markay noqoto somaliland diiwaangelinta doorashada korarkeedu waxay muujinaysaa in fahamkii iyo waajibkii saarnaa muwaadinka in inuu kordhay oo fahamkii muwaadinnimo ay kor u qaad matay oo ay gaadhay bulshada inteedii badnayd taasi ayay keenaysaa markaasi in tiro badan oo dad ay diiwaangeliyaan waxyaabaha kale muhiimka waxa weeye in bulshadii ay jiraan dad badan oo oo markaasi u diyaarsan in nidaamka doorashada ee dimuqraadiga ka qayb qaataan kororkii iyo fahamkii arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo markaasi doorashooyinka oo kordhay iyo kororka bulshada oo iyaduna qayb ka ah oo mar walba bulshadu koror baa ku imanaya bulsho badan ba waxay gaarayaan xilligay codayn lahaayeen iyaduna qayb bay ka tahay iyo dimuqraadiyaddii oo xoogeysatay oo somaliland imika waxay caan ku tahay arrimaha doorashada soddonkii sane u dambeeyey marka arrimaha diiwaangelintaas kororhkeedu waxyaabahaasoo dhan bay muujinaysaa
haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay toddobaadkan muddaynta doorashooyinka isku sidkan ee somalilan uu madaxweynaha somalilan toddobaadkan muddeeyey kadib markii guddiga doorashooyinku ay soo jeedintooda u soo qoreen waxaana barnaamijka igala qayb gelaya cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami oo ah falanqeeye arrimaha geeska ee siyaasadda dimuqraadiyadda iyo siyaasaddaba ka faallooda garyaqaan maxamed muuse waa sharciyaqaan degan magaalada hargeysa waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah sakariye muuse gadhle waa dhaqaaleyahan jaamacadaha somalilan ka dhiga cilmiga dhaqaalaha iyo axmed muuse oo ah barashar oo ka tirsan jaamacadda hargeysa waa gartay sakariya ood mahadsantay axmed muuse isla su-aashaasi maxay maxay taagan tahay ama maxay somaliland uga dhigan tahay tirada halka milyan ka badan ee doorashadan isu diiwaan geliyay inay codeeyaan sidaynu wada ognahay tiradii ugu badnayd doorashadan diiwaangelintii u dambeysay tiradii ugu badnayd ayaa markaa isdiiwaan gelisay ee dhalinyara taana waxaan odhan karaa waxa keenay in la danaynayo oo maaragtay iyo bulsho badan ay danaynayso inay ka qayb qaataan doorashooyinka dhankay doonta ha u dhacdo laakiin in dad badan ay usoo baxayaan oo maaragtay dadka diiwaangelinta sameeyey ay aada u fara badan yihiin taasna waxaan filayaa in ay keeni doonto in doorashadaas maaragtay si xooga loogu soo baxo maaragtay ay u codeeyaan bal taana waan arki doonaa se u dhacdo waagag waay axmed waad mahadsan tahay cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cabdiraxmaan cadami isla su-aashan tiradan dadka qaar waxay leeyihiin waxay sheegaysaa inay dad badani u bislaadeen ama xiiseynayaan ama u diyaarsan yihiin inay doorashada ka qayb galaan marka haddaad adigu eegtid maadaamaad ishana aada ugu haysay maxay ka dhigan tahay tiradani
runtii waa number fiican oo dadkii isdiiwaan geliyey inay inay diyaar u yihiin amba u qalmaan inay footeeyaan in aad baana loogu soo baxay registrationka waayo inta badan waxaa qayb ka qaadanayo xisbiyada oo mar walba doonayay istaagirayaasha ugu badan inay isdiiwaangeliyaan laakiin markaa runta iyo xaqiiqada loo noqdo intan diiwaangashan ee malyuunka iyo dheeraadka ahi marka jimaado actualka in la footeeyo inta way ka yaraadaan number baa isdhiba oo dadkaasi dee wax dhintay leeyihiin wax dhoofay waddanka ka maqan bay leeyihiin dad meelo fogfog ka yimid amba miyiga fog Oonay u suuragelin maalinta amaba- oonay u inay- suura geleen inay maaragtay maalinta yimaadaan ayaa suuragala marka numberkani waa number fiican waa number ididiila leh waa reer somaliland dadka u qalma inay footayn karaan amba codayn karaan laakiin haddana markay timaado eh, sanduuqu waxaa laga yaabaa intan inaan la wada helin En tiri ahaan marka la eego eh, dad badan waxay leeyihin waa number badan en, marka waxay dhinac ka tilmaamayaan en, inay dadka somaliland u bisil yihiin en, hal qof iyo hal cod ama en, koritaanka eh, la jaan qaadaya arrimaha inay da-doodu gaadhay inay codeeyaan warqada fahmay macnaha ay leedahay codayntu inay inay inay tilmaamayso haa haa si fiican si fiican waxay jirtaa way tilmaamaysaa aad sheegtay waxaa kalooy tilmaamaysaa yani eh, baahiday u qabaan iyo eh, in muxuu ahaaye ay codeeyaan oy madaxda xukumaysa iyagu soo doortaan aya ayay ka turjumaysaa marka waxa weeye dadkan badankoodu waxay committed ku yihiin inay footeeyaan Ka go-an.
oy ka go-an inay footeeyaan inay ninkay doonayaanna ku diidaan siyaasiga dooniga kusoo baxo xukumana yani kusoo saaraan
warqadii ay guddidu markay soo saareen en, xeerku wuxuu sheegayaa en, muddo laba toddobaad ama shan iyo toban cisho in madaxweynuhu en, uu haysan karo en, jawaabta afarta saacadood gudahood ka soo baxday madaxtooyada maxaa kaaga baxay arrintaa in eh, waxaa iiga baxay laba arrimood labad way iiga baxeen sidaad sheegtay xeerku wuxuu dhigaya shan iyo toban cisho gudahood inuu xeerka ku saxeexo En, shan iyo toban cisho naftoodu ma badna laakiin madaxweynuhu waraaqdii commissionku uu keenay muddadu dekreetada kusoo saaro kusoo saxeexay inay dhaqan gasho muxuu ahaaye en, go-aanka commissionku xataa afar iyo labaatan saacadood way ka yareen marka anu waxaan u arkaa laba arrimood bay ka turjumaysaa mar waxay ka turjumay ka go-aanshaha madaxweynaha doorashada inay qabsoonto mar taasaan u fasiri karaa marna waxaan u fasiri karaa inuu isku kalsoon yahay En, su-aasha kale aan doonaya idin weydiiye muhiimkii waxa weeyaan en, doorasho isku sidkani kuma cusba dadka somalilan oo laba kun koo ilaa tankii waxay en, u codeeyeen ama ay ka galeen ka qayb galeen doorasho isku sidkan oo golo deegaan iyo golo baarlamaan ama wakiila laakiin dad badan waxay leeyihiin doorashadaasi laba xildhibaan ayuunbaa golo deegaan iyo golo wakiileed loo kala dooranayo doorashadu en, sibay isku nooc u ahayd marka loo eego doorashadan imika oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen mar la dooranayo haddana la dooranayo en, urur siyaasadeedyadii oo xusbi markaa lagala soo dhex baxayo saddexdii xusbi si ay uga soo dhex baxaan cadami ah, ma kuu muuqataa inay culays dheeraada leedahay doorashadani
horta culays dheeraada way leedahay waa wax waayo wax waloo ku cusub bulshada culayskeeday leedahay waayo aragnimo la-aanteeday leedahay inay culays tahay layskuma hayo En, in badanna arrinka waa laga dooday waa la rogrogay Eh, waad la socoteen warbaahinta eh, gudaha iyo dabaddaba arrimaha waxbay ka akhriyayeen marka waa arrin u baahan eh, muxuu ahaaye farsamadeedii wacyigelinteedii commissionka shaqo dheeraadaa saaran xukuumadda shaqo dheeraadaa saaran xusbiyada qaranka ee doorashadan geliya ururada waxa saaran waajibaad baa saaran dadweynaha ay khusayso arrinkani Eh, go-aamadan lagu maamuli doono waxa saaran marka wax weeye wixii walee cusba wuxuu doonayaa hawl dheeraada in la qabto iyo wacyigelin dheeraada marka somaliland guud ahaan qaybaha bulshada waa inay u diyaar garoobaan inay arrintan culayskeedu leedahay inay kaga bixi karaan dadaal iyo muxuu ahaaye in in waxay doonayeen iyo dimuqraadiyadiisa u socon lahayd Eh, dadka qaar baa cabdiraxaano waxay rogrogayaan oo isul taagayaan en, wacyiga bulshadu intay ka haystaan fahamka doorashadani carabkana waad ku dhufatay inay kooban tahay En, dhinacyada siyaasadda ku ku eh, shaqada leh khusaysa arrintani waxaa la leeyahay waxaa looga baahan yahay inay kariyaan eh, ka dhacsiinta inay bulshada codbixiyaasha iyo muwaadiniinta dhacsiiyaan oo dadkii eh, wacyigelin ka badan sidii hore ay helaan maxaad odhan lay runtii waad sheegtay wax wal oo cusub siiba doorashooyinka dadweynuhu dhammaantood ma wada wacyigarsana aqoontood waxaa laga yaabaa inay dadku wada aqoon tuulayaal baa jira miyi baa jira dad muxuu ahay waaweyn oo aqoonta ku yartaa jirta marka sidaa aad sheegtay hawl badan baa looga baahan yahay cid walay khusayso doorashadaas watay waad mahadsantahy cabdiraxmaan cadan waad mahadsantahy aan u imaado maxamed muuse lesla su-aashaasi doorashadani ma u baahan tahay wacyigelin dheeraada in dhinacyada daneeyayaashii ay sameeyaan maadaama doorashada nooceedu ku cusub iyo marka si loo eego codbixiyaasha somalilan
aha xaqiiqatan waxay noqonaysaa dhinaca farsamo ahaan in dadka la fahansiiyo oo xagga farsamada lagu dadaalo wacyigelin aada u xoogan dadka ay gaadho qaabkii ay u codayn lahaayeen iyo qaabka ay u dhacayso doorashadu in badan dadka wacyigelin lala wadaago maadaama dadkeenu ay leeyihiin dad dad reermihiio guurguuro iyo dad magaalooyinka degan oo dhammaantood dee xaqule inay codeeyaan in lala gaadhsiiyo wacyigelin ku filan oo markii koowaad ee somalilan la israaciyo doorasho ururo iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo la dooranayo dalka wacyigelin aad u badan bay kaloo baahanaysaa tii horena wax badan bay kaga duwan tahay marka in dadka wacyigooda sare loo qaado wacyigelin xoogan loo sameeyo oo calalqal ay kala garan karaan dadku ururkii iyo allaahuma salli calaa maxamed madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka isaga u codeynayaan inaanay khasab hayn ciddad madaxweynaha u codaysay inaad ururkana u codayso yacni choiceka ama doorashadu aad adigu leedahay marka aqaro wacyigelin aada u xoogan baa loo baahan yahay haddii ay noqoto commishinka qaranka doorashooyinka iyo xagga xisbiyada ama ururada tartamayaba in labada dhinacba laga dadaalo oo cid waliba ciddii doorashada doortayaasha in ay gaarsiiso macluumaadka aadaka muhiimka ah ee ah qaabkii ay codayn lahaayeen ama sidii ay u kala saari lahaayeen ururada iyo axsaabta qaranka iyo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waa tay maxamed muuse waad mahadsantahy axmed muuse ma ma muuqataa in loo baahan yahay in dadku wacyigelin ka badan sidii hore in la siiyo dhinacyada siyaasadda ku lugtale oo guddiga doorashooyinku kow ka yihiin ay tallaabooyin dheeraada u qaadaan maadaama doorashadani ay ku cusub tahay codbixiyaasha nooceedu marka loo eego qaabka doorashadu u dhacayso iyo cidda lasoo dooranayo oo xusbiyadiina lasoo dooranayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigna la dooranayo
doorashadeenan waxaa ku cusub in ay maanta la wada qaban doono doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii xisbiyada marka taasna waxay noqotay arrin ku cusub oo markii u horreysay taariikhda somalilan dhacday taasna waxay keentay jahawareer iyo khilaaf oo maanta lafteeda waxaa jira ururada qaar ka mid a oon weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka wax laga bedelo iyo magaranaysaa sida loo soo baxayo taasna waxaan rajeynayaa in la xallin doono laakiin bulshada ayaa u baahan in la xalliyo oo magaranaysaa wacyigelin la sameeyo oo dadka la fahansiiyo taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto laakiin waa arrinta ugu weyn ee maanta taagan in doorashooyinkii doorashooyinka ururada iyo kuwa magaranaysa madaxweynuhu in mar la wada qabto waa arrin markii u horreysay somaliland ka dhici doonta taas lafteeduna waxay wadataa jahawareer waxaan rajeynayaa in somaliland sidii u dhaqanka ahayd in ay somaliland ay ugu dambeyn dadku ay maaragtay iyo stakeholderska iyo maaragtay xisbiyada iyo ururada iyo dhammaan ay dhan u wada jeesan doonaan islana qaadan doonaan magaranaysa heshiis insha allahu tacaala waa gartay su-aasha markan waxaan doonaya inaan sakariye siiyo oo dhinaca dhaqaalaha xidhiid toosa ay la leedahay sakariye doorashooyinka asliyan horta maxaa ku jira fursado dhaqaale way waa su-aal wanaagsan marka dhanka dhaqaalaha laga eego maxay yihiin fursadaha ku jira waqtiyada doorashada lagu jiro inta badan doorashadu xilliga doorashada waxaa la yidhaahdaa waxaa kordha dhaqdhaqaaqa dhaqaale ama dhaqan dhaqaale oo waxaa bilaaba markaasi dhaqdhaqaaq dhaqaale waxaa tusaale ahaan dhanka markay noqoto siyaasiyiinta musharaxiinta xisbiyada hay-adaha waxdaabaca hay-adaha warbaahinta activitiyada inta badan ama waxyaabaha loo yaqaano cambaynada doorashada dhanka gaadiidka oo kale aduu waxyaabo badan oo inta badan la xidhiidha shaqadan la qabanayo doorashada ayaa kordha waxaa sidoo kale kordha shaqa abuur baa yimaada xilligaasi oo loo shaqa abuurka waliba waqtiga gaaban sidoo kale waxaa korodha oo isaguna bata lacagta dhaqaalaha wareegaysa oo lacagahan badan ee hay-adahani ay bixinayaan ay dhaqaalaha kusoo bamgaranayaan iyaduna koror bay keenaysaa taasoo maalgashigii gudaha iyo kobaca dhaqaale wax soo saarka ganacsiga oo isaguna kordhaya maalgashiga caalamiga ahaa oo mar walba marka la helo doorasho xor oo xalaala waxaa imanaya markaasi welibana waktiga fog in maalgashigi uu sidoo kale kordho dhanka markaad eegto arrimaha kale ee soo raaci karaa markay noqoto faa'iidooyinka laga helayo dhanka doorashooyinka inta badan waxaa meesha ka baxaa oo ahmana yani sugnaansho xagga siyaasadda ah marka guud ahaan intaasoo dhanba waxa ay keeni kartaa in somaliland markaasi ay ka hesho markaasi nasasho dhibaatooyinkii dhanka dhaqaalaha ka haystay shaqa la-aantu ay ugu badnayd dhanka sixir bararka yaraanshaha dhoofka xoolaha waxyaabahaasa markaasi ugu muhiimsan waxyaabaha laga dhexli karo inta badan markay noqoto dhanka dhaqan dhaqaale oo fursadahaas oo dhan waxay noqonayaan fursado ku lamaan marka dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee hay-adahaasi ay kordhaan waxay mar walba bixinay waxa weeye lacago ayay dhaqaalaha ku mumkarinaysan horeba u sheegay marka waxyaabahaasa ugu muhiimsan guud ahaanna somaliland markay noqoto in doorasho xoro xalaala ay timaado mar walba waxay xoojinaysaa xidhiidhadii hay-adaha caalamiga ah waxaa laga yaabaa hay-adihii bixin jiray ama inagala shaqayn jiray dhanka horumarka iyaduna in ay meesha ka baxaan marka doorashooyinka iyo khilaaf siyaasadeed uu imaado oo lacago badan oo malaayiina oo hay-adahaasi ay dhaqaalaha soo gelin jireen iyaduna markaasi ay hoos u dhaco ku yimaado oo hay-adahaasi waxaa laga yaabaa inay jiraan markaasi hay-ado kale oo gudaha ka shaqeeya dadyo badan oo shaqaalo u ah meelo badan oo markaasi maalgashi ay ka wadeen meherado badan ama ganacsato badan oo ay alaabta ka iibsanayeen marka waxaasoo dhan baa markaasi meesha ka baxaya dhaqaaluhuna xilligaa doorashada waxaa la yidhahdaa dhaqaalaha welibana waktiga soke uu fiican way u fiican tahay markaasi dhaqdhaqaaqaas oo dhan waana mid faa'iido leh dhammaan bulshada iyo dhaqaalaha guud waa gartay sakariya sida su-aal kale haddaan ku weydiiyo dhaqaalaha ku baxaa doorashooyinka somaliland laba meelood baa u ka yimaadaa mid xukuumadda ama dowladda ayaa bixisa oo miisaaniyadda ku darta midna qaraan bixiyaasha ka taageera arrimaha dimuquraadiyadda ayaa somaliland ka caawiya marka muhiimadka leg bay leedahay in la helo ama sidii loo heli lahaa ay dhinacyadu ka wada shaqeeyaan qaraan bixiyaashu qeybtooda dhaqaalaha ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinkan soo socda
khadar walaal waad ogsoontahay oo inta badan doorashooyinkeenu waxay ku qabsamaan waxa weeye deeqa ka yimi hay-adaha caalamiga ah inta badan bixiya qaadhaanka qaybtii kaga soo aadan in ay ka gasho doorashooyinkeenu marka inta badan waxaa wanaagsan ummadda ummad kasta inay dhaqaalaheeda u yeelato qorshe fog oo ay kaga maarmayso markaasi deeqaha ka imanaya hay-adaha caalamiga oo laga baxa markaasi ku tiirsanaanta maaliyadda laga sugayay markaasi hay-adahaasi caalamiga ah in kor loo qaado markaasi daafurnaanta arrimaha maaliyadeed doorashada oo iyaduna keeni karta markaasi dhaqaalo badan samaynta habraacyo maamulka maaliyadda dhanka doorashada la xidhiidha iyo in la mideeyo doorashooyinka oo doorashooyinka faraha badan le waxay keenayan dhaqaalo badan lagaga baxo marka in hal meel la isugu geeyo xisaab celinta nidaamyada maaliyadda oo dhanka doorashooyinka la hagaajiyo iyo in hoos loo dhigo markaasi deeqaha ayna siiyaan hay-adahaasi oo qorshe markaasi laga yeesho fog inay mar walba dowladdu kabto oo ay kordhiso kuna tala gasho lacagaha ay ugu talagalisay inay doorashada ku qabato iyo in tacliinta inta badan nidaamka maamulka maaliyadda ee dhanka doorashooyinka iyadana kor loo qaado dhammaan hay-adaha shaqaalaha
inta badan marar badan waxaa lasoo qaadaa ama laga hadlaa in arrimaha dhaqaalaha iyo ay isku tidcan yihiin ama aanay kala maarmin iyo xasiloonida siyaasadeed oo saameynta hoose isku leeyihin horta maxaa xiriir ka dhexeeya ee deganaanshaha siyaasadeed ama iyo iyo dhaqaalaha xagga amniga iyo markay noqoto dhaqaalaha inta badan way isku xidhan yihiin oo waxaa la yidhahdaa amniga markay noqoto doorasho iyo amni iyo arrimaha siyaasadda waxaa la yidhahdaa deganaanshiya siyaasadeed markay timaado doorasho wanaagsanna ay dhacdo amnina uu jiro inta badan waxaa imanaya horumar dhaqaale haddii la waayo dhaqaale ma horumarayo amni la-aan marka inta badan waxaynu somaliland u rajeynaynaa in doorasho amniya wax xasiloon deganaashiyaha siyaasadda imika bilaabmayna insha allah ku ducaynaynaa inuu sii wanaagsanaado doorasho amniya aynoo dhacdo dadku isoo dhawaado kadib uu imaado horumar dhaqaale waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijku toddobaadkan waxau idinka imanayey istuudiyaha magaalada hargeysa ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkana waxa uu ku saabsanaa muddaynta doorashooyinka isku sidkan ee somalilan toddobaadkan la muddeeyey waxaa igala qaybgelaya oo barnaamijka martiigu ahaa cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami waa falanqeeye ka faallooda arrimaha geeska africa ee dimuquraadiyadda siyaasadda iyo nabadgelyada garyaqaan maxamed muuse faarax waa garyaqaan iyo sakariye muuse gadhle waa dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha somalilan iyo axmed muuse cali waa barasar oo ka tirsan jaamacadda hargeysa waa macallin ka tirsan jaamacadda hargeysa barnaamijkan mid la mida inta aynu ku kulmayno mar kale waa aniga oo ah khadar maxamed cakulle oo barnaamijka idiin soo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedinayay tan iyo kulan dambena waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo